In ka badan soddon dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka heshay foornada macmacaanka iyo rootiga Fatxi ee magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan shaqo abuurka ka heshay foornada Fatxi ayaa waxa ay ka shaqeeyaan howlaha kala duwan ee foornada sida soo dhaweynta macaamiisha, soo saarista agabka macmacaanka, iyo xisaabaadka. Madaxa soo dhaweynta foornada Fatxi ee Beledweyne Xasan Daad Afrax ayaa raadiyo Beerlula uga warramay tirada dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay iyo ujeedka ay u sameeyeen.
ujeedka guud oo markii hore la aas-aasay ayaaba ahaa inay dhallinyarta ee magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraanba ay ka faa'iidaystaan shaqa abuur u samayso ee hadda xaruntan weyn ee santarka ah ee ku taalo bartamaha magaalada ee waxa ka howlgalo ee labaatan iyo shan dhallinyaro ah ilaa labaatan iyo toddobo marka laysku marka laysku daro guud ahaan tirada ka howlgasha ee waxaa jira marka xarun cusub oo hadda aan soo kordhinay oo ay ee bar- ee barnaamijka fatxi modern bakery ama bakeriga uu ka furay ee xaafadda holowdaag ee sidoo kale dhallinyaro hor leh ayaan uga sii faa'iidaynay oo hadda barnaamijka gacanta ku haya oo hawshaa wada ee sidoo kale hadda waxaan ra- ee qorshaha noogu jirta in xaafadaha kale ee magaalada beledweyne aanu aan ku baahino barnaamijyo aan ka sameyno si ay si ay uga sii si si ay uga sii si ay uga sii f- ee micnaha uga sii faa'iidaystaan dhallinyarta magaalada beledweyne xaafadda kala duwan ee sida xaafadda buundaweyn oo hadda qorshaha dhow noogu jirto insha allah inaan barnaamij cusub ka sameyno oo kale xaafadda nuurxawaad maadaama ay magaalada santarkeeda ku taalo xaafaduna aad aad u fog yihiin macaamiisheena daafaha magaalada ay kala joogto ee insha allah marka xarun kastoo lasii furana waxaa kasii faa'iidaysan doono ee dhallinyarta xaafadaas ku nool ee shaqa abuuray u sameyn doontaa noloshooday ku maaray doonayaan insha allah marka waxaan rajaynayaa in ee dhowaana dhallinyaro kale ay nagu soo biri doonto fatxi modern bakery guud ahaan ee waxay noqonaysaa ee afar dhallinyaro ah oo ka howlgasho qaybta howlwadaag iyo shan iyo labaatan dhallinyaro ah oo ka howlgasho qaybta santarka ah ee bartamaha magaalada staalka weyn kasoo horjeeda oo ah xarunta weyn ee bayska u ah ee ee bakeriga fatxi modern bakery waxaa leenahay dhallinyartaas haddee ee fadhi wax lagu mahelo waa qof kasta he meesha oo isleeyahay waxbaad ka qaban kartaa ee barnaamijka isleey aqoonteeda waad leedahay ee inuu ku dhaqaaqo ayaan aad iyo aad ugu ee dhiirigelinayaa Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay foornada Fatxi ayaa raadiyo Beerlula uga warramay shaqooyinka ay qabtaan iyaga oo ka mahadceliyay.
walaal magacayga waa sharaf arke jaamac oo ka shaqeeya fatxi mool foornaysta aan ahay doorshaan sameeyaa iyo mamacaanka ayaan sameynaa marka shaqadaas ayaan haynaa
waayahay fatxi modern bakery qaybta u qaabilsan tahay
qaybta doorshada hal sano iyo waxaan ka shaqayn hayaa iyo lix bilood shaqa abuurkan waxaan ugu mahadcelinayaa maamulayaasha iyo milkiilayaasha iska leh ilaahay ka sokow ilaahay baan ugu mahadcelinayaa ka sokowna iyagaa ku mahad iyo alxamdulilah rabbilcaalamiina waa la wahay magacayda waa cabdi dirs maxamed cali ku nool magaalada beledweyne ku dhashay magaalada beledweyne kusoo barbaaray alxamdulilah rabbilcaalamiina kusoo waxbartay waxaan ka koobanahay dhallinyarada ka shaqaysa da- foorna fatxi marka alxamdulilah rabbilcaalamiina ilaahayaa xifrad fiican oo maasha allah oo na baray waxaa fiican wax kastaba wuxuu ilaahay ku siiyey inaa iska aaminto alxamdulilah rabbilcaalamiina ilaahayaa meeshaan aan ku ma- ugu mahadcelinaynaa inaan shaqo ka helnay aan haddana ii sheegay aan alxamdulilah mar rabbilcaalamiina waxaan ugu mahadcelinayaa ilaahay subxaana kalo kow ee ee mas-uuliyiinta fatxi mudarin alxamdulilah rabbilcaalamiina ayagaa shaqadan isii ayagaa isoo meeshaan ugu soo dhiirigeliy Foornada Fatxi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah xarumaha ganacsi kuwaas oo ka qayb qaata horumarinta iyo shaqo u abuurista dhalinyarada Beledweyne.